بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeennii boqol iyo lix iyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa darsigii saddexaad ee ghaswat alaxsaab ama duulimaadkii huwanta ama isbahaysiga waxaan ku jiray mucjizaadkii allah subxaana wa tacaala uu nabigeena siiyey markii godka la qodayay wa acdamu waxaa ka weyn oo safxada laba boqol iyo sagaal iyo lixdan wa acdamu waxaa ka weynaan badan min haadayni labadan labadan mucjizo ee labadaba ku saabsan cunto la badiyey hilib iyo maraqiisii iyo rootigii iyo midii timirta ahayd labadaa mucjizo waxaa ka weynba maa wixii rawaahu uu wariyey albukhaariyu imaam bukhaari oo can jaabir ibni cabdillaahi ka wariyey oo muxuu yidhi qaala jaabir wuxuu yidhi innaa annaga oo muslimiinta ah asxaabtii yowma khandaq maalintii ama maalin hal maalin maahayne xilligii unbaa maalinta laga wadaa yani ilan bil bayba socotay arrintu eh yowma khandaqin maalintii ama xilligii ama berigii la qodayay ee godkii isaga ahaa naxfuru annagoo qodayna fa caradat waxaa naga hor timid oo isu kaayo gudubtay kudyatun shadiidatun dhagax weyn sallax baa la yidhaha kaa oo kale sallax baa isu kaayo gudbay oan dhaqaajin weyne fa jaa-uu ila nabiyi nabiga ayay u yimid fa jaa-u nabiya nabiga ayay u yimideen sala allahu calayhi wasalam wixii dhibaato ee timaadaba isagay ula noqon wixii dhibaato yimaadana waa in madaxda loola noqdo marka taasi sax weeye fa qaaluu waxay yidhaaheen rasuulka ilaahay oo haadihi tadin middani kudyatun waa sallax sibsib ah oo caradat fi lkhandaqi godkii aan qodaynay ayay ka soo baxday oo isu kaaya gudubtay fa qaala rasuulku wuxuu ihi ana naasilun anaa u dhaadhacaya god lagu dhaadhaco dheer buu ahaa uma qaama wuu istaagay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa badnuhu isaga oo beerkiisu macsuubun uu ku xidhan yahay bixajarin dhagax gaajo daraaddeed marka saas weeye haddii madaxdu hawshana ay wax ka qabato dadkana la gaajooto ummaddaasi way hormari waa la hubaa laakiin hadday iyagu sidii wanan u cayilaan dadkana ay gaajalayso waxa la qabta ay yidhaahdaan hadda saraakiishan oo kale iyo askarkantina ay baahan tahay iyaguna ay laankaruusirre ku socdaan ay nicmaysan yihiin wax hawla hoo soconaysay wax horumaroo la sameynaya midna ma jiro walabithnaa waxaanu nagaan waxaanu joognay buu ihi halaathatan saddex maalmood laa naduuqu annagu oon dhadhaminaynin dawaaqan wax la dhadhamiyo wax kastaba ahaatee biyo iyo baad midna saasaa la yidhaha biyo iyo baad midna biyo waa la cabi oo biyo way iska jireen laakiin sharaab dee oo shaaha oo kale iyo fa akhada annabiyu nabigu wuxuu qaaday wuxuu qaatay almicwala garhweyntii fa daraba wuxuu ku dhuftay fa daraba wuu darbiyey kudyadii ama sallixii ayuu ku dhuftay fa caada wuxuu isu bedelay ama uu noqday marka tan waaye saara wuxuu isu bedelay uu noqday kahiiban bacaad ahyala oo soconaya saas u kala daadanaya ow ayhama waa isku mid labadaasi ama sidaa u kala daadaadanayoon ishaysanin budo ayuu noqday budo ay saara wuxuu noqday ramlan bacaad laa yatamaasaku aan ishaysanin oo budo oo kale ah marka taasna waa mucjiso kale wa qaala albaraa wuxuu yihi tan unbuu si kale u sheegaya waa isku mid tani wa qaala albaraa ibnu caazib wuxuu yihi lamaa markii kaanuu ahaaday yowmu lkhandaqi berigii godka la qodayay caradat lana waxaa jidkii isku goysay meeshii la qodayay waxaa isu kaaga goysay fii bacdi alkhandaqi khandaqa meelo ka mida kulligii meehee sakhratun sallax ama dhagax oo laa taakhudu minha almacaawilu garhweynadu aysan waxba yeelayn garhweyntaaba kaa jabaysaba bal inay iyada jijabisay iska daaye fashtakayna waxaan u cabannay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam faishtakaynaa daalika arrintaas dhagaxaasaanu lirasuulilaahi rasuulka ilaahi uga cabanay tii horeunbay isku mid yihiinee bukhaari tii hore bukhaari ay isku mid yihiin tanna waa sunanu abu daawuud iyo wa axmed wanisaa'i yaa tanna soo arooriyey laa isku micno laakiin ziyaadaad bay leedahay waan arki doonaa fa jaa-ahu wuu yimid rasuulku akhada almicwala fa jaa-ahu ta'daas ta dhibcay leedahay waa khalad fa jaa-ahu ha keliyata waaye dhibcahaasi ma jiraan wa akhada wuxuu qaatay rasuulku almicwala garhweyntii buu qaatay fa qaala wuxuu ihi bismi illaah uma daraba wuu ku dhuftay darbatan ku dhufasho iyo darbad ayuu ku dhuftay wa qaala wuxuu yihi allaahu akbar buu yihi uctiitu waxaa la isiiyey mafaatiixa shaam geyiga shaam la yidhaahdo furuhiisi baa la isiiyey wallaahi baan ku dhaartay rasuulka ilaahay baa dhaaranaya wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la anduru waxaan daawanaya oon arkaa qusuuraha shaam daaraheedii alxamraaa ee guduudnaa assaacata saacaddaa aan joogna daaraheedii guduudnaa baan u jeedaa buuhi oon arkaa mar haddaan arkana muslimiinta ayaa furan doona waanay dhacday oo waayadii la furtay uma haddana daraba athaaniya mar labaad ayuu ku dhuftay fa qataca aakhara qeyb kale ayuu gooyey fa qaala wuxuu yihi allaahu akbar uctiitu waxaa la isiiyey faris dalweynihii faris yaa la siiyo muslimiinta ayaa qabsan doona wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la absuru waxaan arkaa qasra almadaa'ini magaalada madaa'in oo berigaas caasimadooda ahayd daaraheedii baan arkaa al abyad ee cadcadaa al-aana hadda uma haddana daraba athaalitha mid saddexaad ayuu ku dhuftay fa qaala wuxuu yidhi bismi illaah fa qataca baqiyata alxajari dhagaxa intii ka soo hadhay ayaa burburay fa qaala wuxuu yihi allaahu akbar uctiitu waxaa laysiiyey mafaatiixa alyaman yaman furayaasheedii baa laysiiyey wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la absuru hadda waxaan arkaa abwaaba sancaa magaalada sanca albaabadeedii baan arkaa min makaani meesha aan joogo marka fiiri magaalooyinkan siday qadiim u yihiin dimashiq way jirtay saamcana way jirtay waxaa la yidhaahdaa oo lagu doodaaba ay ku doodaan dimashiq inay tahay magaaladii magaalada ugu da-da weyn dunida oo jirta ilaa toddoba kun oo sano sancana wakaasoo waqtii rasuulka dee magaalo weyn ahayd wa rawaa wuxuu wariyey qisadan waxaa wariyey sunanu abu daawuud baa warinaya iyo wa axmed wanasaa'i wa qaala albaraa wuxuu yidhi maya taan waan soo aragnay wa rawaa ibnu isxaaq wuxuu wariyey haddana midla daalika taasoo kale buu can salmaan alfarisi isna ka wariyey ibnu hishaam walamaa markii kaanad ahayd almadiinatu magaalada madiina tuxiitu bihaa midda ay dhinacyada oo dhan ka tahay soo hareereyso ay kusoo gadaaman tahay alxaraatu ha maaragtay shiilihii shiilihii oy xagga iyo xagga ka yihiin xagga qoraxdu u dhacdo iyo xaggay qoraxdu ka soo baxdo iyo dhinaca koonfurta intaba buuro ayaa ka xiga intaba buuro dhinacaa waqooyiga unbay ka furan tahay dhinacan koonfurtana way u furan tahay laakiin waxa weeyaan waxaa ku yaalla iyana guryihii ay reer bani nadiir deganaayeen oo laakiin ay muslimiintu markaa qabsadeen ayaa ku yiilay iyo beero iyo adduun baa ku yiilay laakiin xaggaa iyo xagga beeraha ku jirta oo waxaa ka jiray buuro oo lagama iman karo tuxiitu biha ay soo hareereeyaan magaalada alxaraatu shiilihii iyo waljibaalu buurihii iyo wabasaatiinu iyo beero oo min annakhiili geetimirada min kulli jaanibin dhinac walba ay ka soo hareereyso siwa shamaali xagga waqooyiga maahane oo wa kaana nabiyu nabigu ah sala allahu calayhi wasalam yaclamu kii og ana zaxfa midla hada aljeyshi alkabiiri ciidanka sidan u weyn ciidankan sidan u weyn meesha uu weerarka ka soo qaadayo uu kasoo gurguuranayay iyo wa muhaajamatuhu meesha weerarka uu kasoo qaadayay laa yumkinu inayna suurtagal ahayn ilaa min jihati shamaali dhinaca waqooyi maahane maxaa jira dhinacyada kale lagama iman karo taasna waxay ka mid tahay ummadihii hore markay magaalo degayaan meel magaalo markay sameynaya waa waa la sahamin jiray waa la sahamin jiray marka la sahamiyo marka laba arrimood baa ahamiyadda ahamiyad gaara la siin jiray mid meeshaasi waa inay biyo leedahay biyo aan go-aynin maxaa jira meel aan biyo lahayn magaalo ma noqon karta lamana joogi karo ayaama waa lagu nagaan karaa laakiin iqaamo daa'ima deganaansho abadi ah meeshaas kama suurooda haddayna biyo lahayn biyahaasi waxay noqon karaan webi biyahaasi waxay noqon karaan balliyo biyahaasi waxay noqon karaan ceelal biyahaasi waxay noqon karaan ilo burqanaya wax kastaba ahaata waa inayn biyo aan go-ayn ay leedahay arrinta kale ee xoogga la seenay la siinayana waxay ahayd inay leedahay difaacaad dabiiciya oo buuro xagga ay buuri ka tahay xagga ay buuri ka tahay xagga buuri ay ka tahay oo hal jid uun laga soo galo marka magaalooyinka buuraha dhexdooda laga sameynaya meel biyo leh magaalada madiinana intaa shaad kama hayna sidaasay ahayd ilaa min jihati shamaali dhinaca waqooyi maahane meeshaasaa marka itakhada alkhandaqa rasuulku godkii wuxuu ka qoday fii hada aljaanibi dhinacaas waqooyi wa waasala way wadeen si aan kala go' lahayn almuslimuuna muslimiintii camalahum hawshoodii fii xafrihi godkii qoditaankiisa fa kaanuu waxay ahaay yaxfiruunahu yaxfiruunahu kuwa qoda godka tuula nahaari maalinta oo idil si aan kala go' lahayn wayarjicuuna ilaa ahlihim guryahooday ku noqon jireen fil masaa-i galabtii maxaa jira nal habeenkii lagu qodo lama hayo waana la daalan yahay oo maanta oo dhan baa hawl la qabanayo in la nastaa loo baahan yahay xataa intii ayaa hawsha wadeen takaamala uu ka dhammaystirmo alkhandaqu godkii xasba si ku aadan oo waafaqsan alkhitati almanshuuda qorshihii la rabay weye manshuud waa waxa la rabo qorshihii la rabay ee la raadinayay ee la dhigay maaragta si waafaqsan ayaa godkii loo qoray marka khidaa la dejiyey waa la fuliyey sidii bay ku timid marka waa maamulka wax la maamulo sida ugu wanaagsan weeye qabla an yasila aljeyshu intuusan meesheeba iman uusan soo gaadhin aljeyshu ciidankii alwathani ee wathaniyiinta ahaa ee kulligood wad ahaayeen nimankii dhagxaanta iyo qoryaha iyo caabudi jiray jeyskii alcaramram ee weynanka ka batay ilaa aswaari lmadiinati magaalada madiina derbiyadeeda uusan soo gaadhin ama oodeeda haddii la eego marka ciidamadii ciidankii sida meelahay kala degeen yaa laysu sheegayaa wa aqbalat qurayshun quraysh ayaa timid oo madiine soo qaabishay fii arbacati aalaafin afar kun iyadoo wadata waa ciidankii ugu weynaa abid ay quraysh isu keento beder waxay ahaayeen kun wax yar dhiman uxud waxay ahaayeen saddex kun axsaab waxay ahaayeen afar kun xataa nasalat ilaa ay ka degto bimujtamaci al asyaali daadadku meeshay isugu yimaadiin oo min ruuma ah waa meelo magacyadood weliga ha isku dhimin oo bayna aljurfi wa zakaabah u dhaxaysa halkaasay degeen magaalada madiina labada dhinac waxaa ka mara laba tog ayaa ka mara tog wuxuu maraa xagga waqooyiga ayuu ka maraa waxaa la yidhaahdaa waadi alqanaa wuxuu u dhexeeyaa magaalada iyo uxud ayuu u dhexeeyaa dhinacan kale ee ee galbeedka waxaa ka mara mise bari wuxuu yahay adigu dhinacaasna waxaa ka mara dhinac kalena waxaa ka mara waadi alcaqiiq waadi alcaqiiq marka waxaa weeyaan waa waabi dheero wuxuu ka yimaadaa buuraha daa'if buu ka yimaad daa'if buu ka yimaadaa daa'if ilaa daa'if marka labadooda waxay isku daraan waadi alqanaa iyo waadi alcaqiiq baa waxay is iyo meel iskaga dara meeshaasa waxay sameeyeen meel biyo fadhiisa oo buxayra yar buxayra ama bad yarey meeshaasaa waxaa la yidhahaa majmac oo mujtamacu lasyaal halkaasay degeen quraysh ciidankiisi wa aqbalat iyana waxaa timid khadafaana qabiilka khadfaan carabtii miyigaa degi jirtay najdi qabiilka ugu weyn waaye iyo waman tabicahum wixii soo raacay oo min ahli najdin hawdka dadkii deganaa fii sittati aalaafin lix kun iyaga oo wata xataa nasaluu ilaa ay iyaguna ka degaan ay ku furtaan bidanabi naqmay meesha layidhaha bidanabi naqma meel layidhaha oo ilaa jaanibi uxud uxud dhinaciisa ah waata uu leeyahay alla walamaa markii ra-a almu'minuuna mu'miniintu ay arkeen alaxsaaba huwantii qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kan inay nimankan isu yimaadiin maa wacadana allahu warasuuluh waa wixii ay noo ballanqaadeen alle iyo rasuulkiisu wa sadaqa allahu warasuuluhu alle iyo rasuulkiisuna runbay sheegeen wamaa zaadahum arrintaasi uma kordhinin ilaa iimaanan rumayn iyo wa tasliiman hoggaansan maahane wa ama almunaafiquuna munaafiqiintii wa ducafaau nufuusi kuwa naftoodu ay daciifka tahay iimaankoodu uusan xoog lahayn ilan iimaanku wuuna bataa wuu yaraaday kuwa iimaankooda yaraaday faqad tasacsacat way gilgilatay oo way ruxantay quluubuhum quluubtoodii liru'yati hada aljeyshi ciidankan aragtidiisa ayay quluubtoodii la ruxantay cabsi daraaddeed alla isagoo arrintaa cabiraya wuxuu yidhi waid waqti rasuul allow yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiintu ay odhanayeen amaay odhanayaan waladiina kuwii fii quluubihim marad quluubtooda uu shaki ku jira waa ducafadii eh ducafaau lquluub wey aliimaan maa wacadana allaahu alla nooma yaboohin iyo warasuuluhu rasuulkiisu ilaa quruuran wax oo kada ah oon waxba ka jirin maahane oo annaga uun halisna gelinaya quruurka waxaa la yidhaahdaa waa wixii dow kaa tuura wax fiican baad moodi laakiin haadaan buu kaa tuuraya ama dow ilaa quruuran inay annaga haadaan nooga tallaabsadaan maahane wax kale mayna noo yaboohin wa kharaja wuu soo baxay isla marka godkii markii la qoday diyaar dagaal baa laisu diyaari maxaa jira nimankii waa yimideen wa kharaja wuu soo baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fii halaathati aalaafin saddex kun isna waa ciidankii ugu weynaa ee rasuulku uu helo halaathati aalaafin saddex kun oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a fa jacaluu waxay bilaabeen waan aragnay ghaswati badrin athaaniya kun iyo sad kun iyo kun iyo laba boqol maya kun iyo shan boqol buu rasuulku ku aaday marka ciidanka muslimiintu is soo korayay beder waxay ahayn saddex boqol iyo saddex iyo toban uxud waxay ahaayeen toddoba boqol bedrun athaaniya bedertii labaad waxay ahayn kun iyo shan boqol axsaabna saddex kun bay ahaayeen waan arki doonaa makana marka la furanayana sideed kun bay ahaayeen ghaswatu xunayn markii la gelaya labaiyo toban kun bay ahaayeen marka ziyaada mudarida la yidhaah korodh joogto ah fa jacaluu waxay ka dhigeen muslimiintu duhuurahum dhabarkooda waxay xijiyeen ilaa jabali sal salca buur salca la yidhaahdo labadan shiilood ee waaweyn labada shiilood ee waaweyn ee magaalada labada dhinac ka mara dhexdooda ee waxaa jirta buur isku xidha oo dhexdeeda dhacda taasaa waxaa la yidhaha jabalu salc baa la yidhaha buur halkaa ku taalla taasay dhabarka saareen oo magaalada madiine ay ka dambayso fataxasanuu bihi isaga ayay dhufays ka dhigteen marka dhabarka waxaa ka jira buurtaasaa ka jirtoo lagama iman karo walkhandaqu isaga oo godkii ay qorteenna godkii ay qoteena muslimiintu beynahum iyaga dhexdooda iyo wa beyna alkufaari nimankii cadowga ah ee gaalada ahaa ay soo bahaystay isbahaysigii uu u dhexeeyo wa kaana wuxuu ahaa shicaaruhum halkudhogeedu maalinta iyadaa wuxuu ahaa xamiim laa yunsaruun wastakhlafa wuxuu uga tegay rasuulku magaalada cala almadiinati magaalada madiina ibni ummi maktuum maxaa jira nin qur-aanka yaqaan buu ahaayo dadkuu tukin jiray wa amara wuxuu rasuulku amar ku siiyey binisaai haweenka iyo wadaraari ubadka amarmarasta fa juciluu waxaa la geliyey fii aataami almadiinati magaalada madiina dhufayse ay lahaayeen yaa la geliyey halkaa la geliyaal magaalada halkaa lagu ururo walamaa markii araada ay damceen almushrikuuna nimankii mushrikiinta ahaa muhaajamata almuslimiina inay weeraraan oo weerar ku qaadaan muslimiinta waqtixaami almadiinati magaalada inay galaan iqtixaamka waxaa la yidhaahdaa inay jiidhaan oo ay cagta mariyaan wajaduu waxay heleen ama ay arkeen khandaqan god cariidan oo ballaadhan aad baa loo ballaadhiyay oo aan laga soo gudbi karin waana dheer yahay oo meesha dhan buu xidhayaa kaasoo yaxuulu kala dhex galaya baynahum iyaga iyo wa baynaha magaaladii wax alla waxay sameeyaan bay gareen ma soo gudbi fardihii dib bay u carari ragguna kamaba soo boodi karaan faltaja-uu waxay muciinsadeen ilaa fardi lxisaari go-doomin inay kusoo rogaan cala lmuslimiina muslimiintii sababta ay saa u yeelaan waxay tahay baynamaa lam yakuunuu aysan ahayn mustacidiina kuwa diyaar u ah oo soo diyaargaroobay lahu xisaarka xiina markii kharajuu ay kasoo baxeen min diyaarihim guryahooda markay guryahooda kasoo baxeen in muddo meesha la joogayo oo la dhahayo oo nimankan aan xisaarin oo aan go-doomin oo yaynan wax yaynan cid cidna usoo gelin yaynan cidna ka bixin ilaa ay iska dhiibaan markay gaajoodaan oo ilaan wax raashin oo imanayo waxba toona ma jiraan saas mayna ku talagelin id sababtu kaanad waxay ahayd haadihi alkhita qorshahan oo godkan la qoday waa ina ka warqabin waxay ahayn kamaa qaaluu siday yidhaheen makiidatan xeelad xeelad bay ahayd ama tab bay ahayd taasoo maa carafatha alcarabu carabtu aysan aqoonin ilaan waxaa la rabaa xoog tab iyo waxaa la yidhi taag moogtahay weligeed tab iyo taag xawla waa quwa alxawlu waa waa tabta waxaa dhici karta laba nin oo lagdamaya oo mid xoog badan yahay uu xoog yahayo laakiin kalena uu tab yaqaano intuu meel ka tabco uu legdaa dhici karta marka waa tani waa tab weeye marka ay muslimiintu leeyihiin ay ku ducaysanayeen laa xawla walaa quwata ilaa billaahna waxaa weeye tabar iyo tab midna ma hayo tabar aan arrintaa ku wajaho iyo tab aan ku maareeyo midna ma hayo falam yakuunuu maysan ahayn adkhaluuha kuwa soo geliyey xisaarkan iyo arrintan iyo godkan la qotay iyo waxan cusub fii xisaabihim maaragtay ku talagalkooda fii xisaabihim ku talagalkooda ra-san sinaba waaye sinaba mayna usoo gelin taasaa marka waxay keentay inay niyad jabaan dagaalkii inuu isbedelo waxalla wixii ay ku haminayeen oo dhan inay inay meesha ka baxdo wa akhada almushrikuuna mushrikiinta waxay bilaabeen yaduuruuna inay ku wareega caddaystaan xowla alkhandaqi khandaqa hareerihiisa khadbaa khidaaban iyaga oo cadhaysan oo yataxasasuuna raadsanaya nuqdatan bar daciifatan oo daciif ah meel ay kasoo gudbi karaan iyagoo raadinaya ku wareega caddaystaan liyanxadiruu si ay uga soo tallaabaan ay uga soo hoobtaan minhaa bartaas daciifka ah ee tabarta daran wa akhada almuslimuuna wa akhada almuslimuuna muslimiintuna waxay bilaabeen yatatallacuuna inay isha ku hayaan ay daalacdaan oo isha ku hayaan ilaan waa lays arkaaye ilaan godkooday waardiyeysanayaane ilaa jawlaati almushrikiina muslimiinta mushrikiinta warwareegooda ay meesha ku wareegayaan oo ay rabaan inay soo gudbaan way arkaan iyana ishay ku hayaan markaasaa way ka fogeynay yarshuquunahum waxay caydhka uga dhigayaan caydhka uga dhigidda waxaa weeyaan toogasho ma aha dad badan meesha dhan baa dabxidh lagu sameynaya waa dabxidhka askartu markay meesha xabad isdhaafiso oo ruuxii soo gudbaba ay dilayso dabxidh baa layidhaah marka rashquna waa sidaas yarshuquunahum iyagoo dabxidh ku sameynaya binabli fallaadhihii iyo leebabkii oo caydhka uga dhigaya xataa laa yajtari-uu si aynan ugu dhiiranin cala aliqtiraabi inay usoo dhowaadaanba iska dhaaf wax kale minhu godka inay usoo dhowaadaan oo walaa yastatiicu aysan awoodin an yaqtaximuuhu inay soo jiidhaan ow amase yuhiiluu calayhi turaaba inay carada iyo camuudda ku rogaan liyabnuu bihi si ay uga dhisaan dariiqan briij ama buundo ama kaabad si ay uga dhisaan dariiqan waddo ay uga samaystaanoo yumakkinuhum u suurtogeliya min alcubuuri inay gudbaan meel intay aasaan ay ciid ku rogaan inay meeshaas ragguna uu soo maro farduhuna ay soo maraan marka tiina waa u suurtogeli weyday wa kariha waxaa karaahaystay oo nacay fawaarisu niman fardooley aho min qurayshin quraysh ka mid a yaa waxay naceen oo cuntami weyday an yaqifuu inay taagnaadaanun xowla alkhandaqi godkan la qoday hareerihiisun inay taagnaadaan min gayri jadwa faa-iida la-aan fii taraqubi nataa'ij alxisaari iyo in la sugo inta la sugayo bal wixii natiijo ahee midhe ahee ka dhasha go-doomintan fa ina daalika arrintaas oo meel un ay iska fadhiyaan lam yakun muusan ahayn min shiyamihim dhaqankoodii dhaqankooda sidaas ma ahayn fa kharajad waxaa soo baxday minhaa fardooleydii waxaa ka soo baxday jamaacatun koox kooxdaasoo fiiha uu ku jiray nin la yidhaahdo camr ibna cabdi wudd nin la yidhaah wa cikramata ibnu abi jahlin wa diraar ibnu lkhadaab oo cumar cumar ilkhadaab la dhashay iyo wakayruhum fatayamamuu waxay u soo qasteen ay wejiga saareen ay soo aadeen makaanan meel dayiqan oo cidhiidhi aho min alkhandaqi khandaqa ka mida faqtaxamuuhu way soo jiidheen way soo jiidheen markay soo jiidheen oo ay xagga kale usoo gudbeen magaalada madiina wajaalat bihim waxaa la wareegtay bihim khayluhum fardahoodiibaa fi sabkhati meel meel carashiil ah carashiisha waxaa la yidhaah meel intay biyuhu fadhiistaan maaragtay qoyan oo dhegdhega marka fardihiibaa socon kari waaye oo caradiibaa ku dhegtay dhooqadiibay galeen meel dhooqa ayay galeen meeshii dhooqada ahayd ama dhiiqana waa la yidhaha dhooqo iyo dhiiqo yay galeen oo fardihiibaaba kasoo bixi kari waayey meeshii wajaalat bihim waxaa la wareega caddaysatay bihim iyagii khaylohum fardahoodii fi sabkhati meeshii caraseesha ahayd oo u dhexaysay beyna alkhandaqi iyo wa salc salca buurta la yidhaah markay soo gudbeen wa kharaja waxaa usoo baxay iyaga caliy bnu abi aalib baa usoo baxay fii nafarin koox isagoo oo wato oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a xataa akhaduu calayhim ilaa ay ku qabtaan athaqrata alatii aqtaxamuu minhaa meeshii fongortii ay soo jiidheen ayay ku qabteen minhaa khaylahum fardohda ay la soo jiidheen meeshii iyagoo jooga ayay qabteen markii meeshii la yskaga hor yimid wadacaa camr camr ibni cabdi wuddi ninkii ahaabaa wuxuu codsaday ila almubaarasati in loo soo baxo ninuu soo baxo fantadaba waxaa usoo baxay lahu isaga naftiisa lama dirin isagaa usoo baxay wey fantadaba waxa usoo mudhbaxay lahu isagii caliy bnu abi aalib wa qaala wuxuuna ku yidhi cali kalimatan kelimad ayuu ku yidhihoo xamaa uu ninkii xanaaqay wax laynooma sheegin kelimadii laakiin waxbuu ku sheegay ninkiibaa xanaaqay liajlihaa kelimadaas daraaddeed ama weedhaas wa kaana waxaa ninkaa la yidhaha camr ibni cabdi wud min shujcaani lmushrikiina mushrikiinta geesiyadooda ayuu ka mid ahaa wa abtaalihim iyo halyeeyadooda faqtaxama uu kasoo booday can farasihi faraskiisii ayuu kasoo booday fa caqarahu faraskii ayuu boqon dhabay boqonta ayuu ka gooyay faraskii wuu dilay micnihii wa daraba wajahu wejigiisana seeftiibuu ku dhuftay wejigiis faraskiisii waa dilay wuxuu leeyahay aniga marka ama waan dili waxbaan dili ama waa lay dili uun nimanka geesiyada ah yaa saa sameeya uma aqbala calaa caliyin cali ayuu ku jeestay fatajaawalaa way isla wareega caddaysteen raggu markii ay seef iyo ku dagaalamayaan ay isu soo baxaan meel ma taagnaadana waa la isla wareegaa kana wuu wareegi kakalaawuxuu ka raadsanayaa meel haad fursad buu ka raadinayaa fatajaawalaa way isla wareega caddaysteen wa tasaawalaa way isla boodboodeen xataa qatalahu caliyun ilaa uu cali ka dilo radia allahu tacaala canhu wanhazama albaaquuna intii hadhayna way jabeen xataa iqtaxamuu lkhandaqa meeshii ilaa ay ka boodaan haaribiina iyagoo cararaya waqad balaqa wuxuu gaadhay bihim nimankii iyaga ahaa ee soo gudbay alrucbu cabsida iyo argagaxu ilaa an taraka inuu iskaga tegay uu ka cararay cikrimata ibnu jahl rumxahu warankiisii wa huwa isagoo munhazimun jabay can camrin camrigii la dilay meydkiisa xataa maynan qaadanin way carareen waqad xaawala lmushri marka meeshaas dhibaatadaasaa ka soo gaadhay iyo jabkaas waqad xaawala waqad dhab ahaantii xaawala waxay isku dayeen almushrikuuna mushrikiintii fii bacdi alayaami maalmaha qaarkood muxaawalatan isku dayd baliiqatan oo qoto dheer liiqtixaami alkhandaqi inay soo jiidhaan oo ay ka soo gudbaan godkii la qoday ow libinaa'i turuq wadooyin inay ka dhisaan kaabado inay ka dhisaan fiiha khandaqa walaakin hase ahatee almuslimiina muslimiintii kaafaxuu way halgameen mukaafaxatan halgan majiidatan oo sharaf badan warashaquuhum waxay dabxidh uga dhig- uga sameeyeen oo ay caydhka uga dhigeen binnabli leebab wa naadaluuhum way la leeb leebtameen baa la dhihi karaa nidaalka waxaa la yidhaha markii labada qoloba qolo waliba ay leebabkii ama falaadhihii ay soo ganto israsaaseyn baa hadda la yidhaha mogtaha israsaaseyn qoloba rasaas bay soo ridaysa marka waagaa rasaas lama aqoonine waa isfallaadhayn qolo walba fallaadh bay soo galeen wa naadaluuhum way isfallaadheeyeen ashadda nidaali fallaadhayn tii ugu darayd xataa fashila ilaa ay ka guldaraystaan almushrikuuna nimankii mushrikiinta fii muxaawalatihim isku daygoodii waliajli ishtiqaali bimithli haadihi almukaafaxa halgankada oo kale ku jeediddii iyo ku shuqloonintii lagu shuqloomay daraaddeed yaa faata waxaa muslimiinta ka tegay bacdu salawaati salaadaha faata may waxaa ka tegay bacdu salawaati salaadaha qaarkoodbaa can rasuulillaahi rasuulka ilaahay iyo walmuslimiina muslimiintaba ka tegay marka wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam